dadka halka iskugu yimi waa salaamayaa ee noocyada kala gedisana gaar ahaan waxaan salaamayaa saxaafadda isimada iyo wasiirada xildhibaanada iyo cadaasha iyo waxgaradka kale meesha jooga waxa weeyaan hadalkii horta waa la yiri si kastuu ahaaba la yiri waxa weeyaan anigu wax badan ku dari maayo runtii waxaan ayidayaa baaqa iyo isimadu hadalka ay soo jeediyeen waxa weeyaan runtii wareegtadii halkaa laga akriyay ee kasoo baxday hargeysa waxa weeyaan waxaa ka muuqata sida qof kasta oo wax garanaya uu arkayo cadaalad darro fara badan ee lagu sameeyey meeshii dhibaatadu ka dhacday ee kalshaale sidii cadaalad darrada ay ugu sameeyeen kuwii hore ee wax xukumay ayaa maantana waxa weeyaan kii unbaa lasii ayiday cadaalad darrada ahayd waxa weeyaan waxaa kuu muujinaya cadaalad darro meeshaas inay jirto oo laysku wada raacsan yahay waxa weeyaan matalan degaanada laleeyahay laguma arki karo dhaqdhaqaaq iyo ciidan beereed laguma arki karo waa dhinac keliya weye dhinac keliya weeye haddii cadaalad jirto dhinaca kasoo horjeeda ciidan beereed waa jiraa ayagana amar baa la siin lahaa laakiin hadda waxaa muuqata in awoodoo dhan ay saaran tahay dhinac taana mid la qaadan karo ma aha ammaanta loo soo jeediyey guddigii horay wax u xukumay ee lagu qanci waayey go-aankiisa taasna waxa weeye waa baadilnimo cad runtii weyi waxa weeyaan degaanka laga samaynayo kalshaale uma aragno ciidanka la tilmaamayo inuu yahay mid ummad ka dhexeeya inuu yahay laakiin waxaan u aragnaa meel ciidan gaara beeleed baan u aragnaa runtii taasna waxa weeyaan wax lagu qanci karo ma aha runtii waxa weeyaan waxaan u aragnaa wareegto baatila aan nabad soo dhaweyneyn isla markaa wareegtada waxaa ku qoran waxaan fidinay go-aan gogol nabadgeliyo adigoo dab hurinaya runtii ma fidin kartid lamana qaadan karo gogol nabadeed gogashaa maanta ku qoran wareegtadaasna mid la qaadan karo oo dadka loo soo jeediyey ay qaadanayaan ma aha xaqiiqda dhabtaa taasaa runa inaan la qaadanayn lana qaadan doonin inta uu yahay matalan xukunka aanu aragnay uu soo baxayo ma aha gogol aanu qaadan karno oo nabadgelyo aanu u qaadan karno ma aha mana suuroobi karto waxa weeyaan marka waxaanu leenahay ha laga feejignaado dib ha looga noqdo waxa aan ummaddu ayan ku qancayn dabkana hurinaya in laga noqdo ayaan wixii nabad jecel oo dhan usoo jeedinayaa inay wax ka qaataan tala ka bixiyaan laguma heshiinayo wareegtadaas waxa ku qoran mid heshiis horseedaya ma aha xaqiiqda dhabtaa mana la qaadan doono mana dhici doonto waxa weeyaan marka dadka nabadda jecel waxaan usoo jeedinayna in arrintaa ay wax ka qabtaan oo nabadgelyo meesha lagu soo dabaalo oo dadkaasu nabadgelyadii sidii ay ugu wada noolaan lahaayeen dariiqa loo marayo in loo maro inay qaataan wixii nabaddu ku suuroobi karto oo la arki jiray laakiin taasu suuragal ma aha waxaan kusoo gebagabaynayaa oo aan raacsanahay bayaankii iyo hadaladii iga horeeyey ee isimadii iga horeeyey ay soo jeediyeen waxaanu ilaahayna ka baryaynaa dadka ina ilaahay xaqa tuso ayaanu ka baryaynaa waxa weeya dadka deegaanka degan ee horay loogu wada hadlayay nabadgelyada ha dhowreen haddii naftooda loogu yimaadana waxa weeya inay istaaficaan xaq bay uleeyihiin waana istaafici doonaan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakatu